bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baabun hal tusma اlأnhى min اlkhayli farasa hal tusamaa ma lagu magacaabaya alunhaa midda dhedig oo min alkhayli fardaha ka mid ah farasan faras ma lagu magacaabayaa ayb dhediga faraska faras ma lagu magacaabayaa qaala xadaanaa muusa bnu marwaan alraqiy qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiya wahuwa alfazaariyu can abi xayaan altaymiy qaala xadaanaa abu zurca wahuwa abu zurcata bni camr bni jariir bni cabdillaahi albajali can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yusamii inuu ku magacaabayo al-unhaa midda dhedig oo min alkhayli fardaha ka mid ah farasan ayuu ku magacaabi jiray faras marka faraska dhedigeeda in faras la dhihi karo ayay deliil u tahay xisaankana marka waxaa u gaar ah midka labka ah alxisaan waxaa loo isticmaalaa kan labka ah bis dhediga iyada xisaan lama dhaho laakiin faras waa jinsi ay wada wadaagaan sida welad ay u wadaagaan gabar iyo wiil labaduba ayaa farasna ay labaduba u wadaagaan xadiidka waa xadiid saxiixa macnihii uu u tarjamay iyo baabka iyo xadiidka iyo baabka tarjamadiisu intuba waa iswaafaqayaan baabu maa yukrahu min alkhayli baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yukrahu la nacayo oo min alkhayli fardaha ah fardaha yacnii ka kiisa la nacayo qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaan ayb wahuwa ahawri sufyaan bnu saciid ibni masruuq aلthawriyu can salmin huwa bnu cabdiraxmaan salm bnu cabdiraxmaan can abi zurcata can abi hurayrata qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yakrahu inuu nacayo ashikaala min alkhayli fardaha kuwooda yanii midigta ka cad ayb iyo labada lugoodoo hore kuwa ka cad ayb isagaa fasiraya marka washikaalu yakuunu alfarasu farasku wuxuu ahaanayaa fii rijlihi lyumnaa lugtiisa midig bayaadun ayaa ahaanaya caddaan wa fii yadihi اlyusraa lugtiisa hore ee bidixda ahna yacnii bayaadun caddaan ah aw amase fii yadihi ilyumnaa lugtiisa midigee hore ayaa caddaan iyo fii rijlihi lyusraa iyo labada lugoodoo dambe midda bidix farasku wuxuu qabaa laba lugood iyo laba gacmood annaga afar lugoodaan dhahnaa laakiin labada lugood labadiisa lugoodoo hore waa yadaan waa laba gacmood labada dambena waxay u yihiin rijlaan marka ashikaal min alfaras waxaa la yidhaahdaa midka lugtiisa midigta ah lug markaan leenaha tan dambe wa labada lugoodoo dambe midda midig ay caddahay oo caddaan uu uga yaallo labada lugoodoo hore midda bidixna ay caddahay isdhaafa isdhaafay u caddahay ama cagsi ayb ma la garteen yacnii labada lugoodoo hore midda midig baa cad tan dambe labada lugoodoo dambe midda bidixna waa caddahay ama bidixda hore midigta dambe ayaa cad kaasaa marka nebigu uu yanii ayuu nici jiray xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix ayb imaamu muslimna waa soo saaray isagoo kale ayb iyo tirmidi iyo ibnu maaja imaam axmedna musnadkiisuu ku soo saaray tafsiiru shikaalna waa laysku khilaafay aqwaal badan baa ku jirto qowlkan hadda xadiidka uu ku dhex sheegay ayb waa qowl waana qowlka uu ku tegay abu cubayd alqaasim ibnu sallaam iyo jumhuur ahliluqa ayb waxaan ujeedaa qowl waa kan abu cubayd alqaasim ibnu sallaamna qowl kale ayuu ku tegay jumhuuru ahliluqa oo waxay yidhaahdeen an yakuuna minhu alaaثu qawaa'ima muxajala wa waaxidaة muطlaqaة faraska saddex lugood inuu ka cad yahay hal lugna ay iska furan tahay oo midabkiisii kale ayay leedahay lugta kale markaasaa laleeyahay farasku waa shikaal ayb tashbiihan bishikaal alladii tushqalu bihi اlkhayl ayb fardaa markaa lagu shaqaalo yuu shabbahaya ayb marka isaga meesha laba isdhaafa ma ka dhigina saddex buu ka dhigin saddex baa cad midna waa caadi midabka caadiga ah weeyaan saasuu ku sheegay isaga waxaa laga yaabaa marka nebigu muxuu u nacay marka fardaha noocani maxaa ku jiro oo u nacay waxaa laga yaabaa nooc marka ayb inuu nebigu jarribay oo uu markaa arkay yacni najaabo uunan ka arkin saasuu leeyahay alimaamu nawowi yaxtamilu an yakuuna qad jaraba dalika aljinsa falam yakun fiihi najaabatun jinsiga noocyadaasoo fardaha inuu inta tijaabiyey waxaa laga yaabaa marka aanu ka arkin fiicnaan badan sidaa marka inuu u nacay ee tadayur iyo waxaas ma ah farduhuna de kala noocyo waay fardo marka alkhayl alciraabiya iyo quyuul kale noocyo fara badan bay leeyihiin dadka yaqaanaa yaqaano kuwaba kuwa kale waa ka fiican yihiin marka noocan fardaha ah in laga fiican yahay buu nebigu arkay saa darteed buu marka u karaahaystay qaala abu daawuud ay mukhaalifun nusakha qaar ma dhigaayaan middan oo abu daawuud isaga marka waxa uu yidhi ay mukhaalifun mid isweydaarsan ay isweydaarsan yihiin yani xaggani xagga kalena idin dhigaa idinka ay mukhaalifun baabu ay hada baabu maa ay baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yu'maru bihi la farayo laysamraayo min alqiyaami u istaagid cala dawaabi loo istaago xayawaanka iyo walbahaa'imi xoolihi xayawaanka iyo xoolaha in loo naxariisto loo istaago bimacnaa loo naxariistaa laga wada ayb oo qofka inuu aad ugu dadaalo oo ka warqabo meel oan isaga tuurin xoolaha ama aanu dayicin ayb قال xdثna cبداللh بن محمد النفyلي qال xdثna مسكين يعن بن بkayr qال xdثna محمد بن مهاaجر عن ربيcة بن يزيد عن أbي كبشة السلولي عن سهل بن الxنdلية qاaل mra رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبga wxuu soo maray ببacيirin rati qad laxqa ظهرhu dhabarkiisii ou haleelay ببaطنihi calooشhiisa yacnii aad u boglaalan waayo oo calooshii ay ku dhegtay dhabarka fa qaala waxa uu yidhi ittaqu llaha ilaahay ka cabsada fii haadihi albahaa'imi xoolahan ilaahay uga cabsada almucjamati ee la aftiray xoolahan yacnii la aftiray oo aan hadlaynin ilaahay uga cabsada ayb farkabuuhaa fuula saalixatan iyadoo hagaagsan wa kuluuhaa cuna saalixatan iyadoo hagaagsan ha dhibininaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya inaan xoolihii la dhibin wanaagna lagu koro wanaagna markaa lagu cuno haddii la qalanayaan ayb waxayna ka mid tahay min maxaasin اlislaam ayb qaala xadaثna muuسى bnu ismaaciil wahuwa abu salmةa الtabudakiyu qaala xadaثna mahdiyun qaala xadaثna ibnu abi yacquub mahdi ibnu maymuun weeyaan mahdiga ibnu abi yacquub ayb qال xdثna بن أbي يعقوب magaciisa mحamed بن cabdاللahi بن أbي يعقوuب الضbي ayaa leedahay عن الxaسن بن sacد mولى الxaسن بن عaلي عن cabdاللahi بن جaعفر qاaل أrdفnii رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نbiga ayaa ifangeliyey khalfahu gadaashiisa ayuu ifangeliyey daata yومi maalin maalin ayuu xagga dambe iga fangeliyey faasara ilaya waa ii siraystay xadiidan sheeko laa uxadiثu bihi axadan qof aanan u sheegayninoo minannaasi dadka ka mida waa ii sir waxbuu ii sheegay oo igu siraystay dadna uma sheegaynin ayb wa kaana axabu ma statara bihi rasuulu اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu isku asturo shayga uu ugu jecel yahay ayb lixaajatihi liajli xaajatihina uu iskugu qariyo hadafan ayuu ahaa hadaf hadafku marka waxaa weeye shay dhulka laga taagay korkiisa ow amase xaa-isha naklin timir geed timireed caleentiisa yani caleemihiisa xashiishkeeda qaala waxa uu yidhi fadakhala xaa'idan buu galay deyd ayuu galay beer oo beer timireed ay deydkeedii ayuu galay fadakhala xaa'idan ayuu galay deyd oo lirajulin min alansaari min ansaarta ka mida uu lahaa fa idaa jamalun rati ayuu arkay oo waxaa kediyey rati falammaa ra'aa nabiya sala allahu calayh ali wasalam ratigii markuu nebiga arkay falammaa ra'aa ratigii markuu arkay annabiya nebiga sala allahu calayh ali wasalam xanna waa ololay ayb waa qayliyey waa cabaaday ayb waa riimay wadarafat caynaahu labadiisii indhoodna way ilmeeyeen ratigii faataahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa u yimid famasaxa nebigu wuxuu masaxay difraahu yacnii qoortiisa korkeeduu masaxay ayb nihaayada marka wuxuu leeyahay waa luquntiisa korkeeda ayuu masaxay waa meesha uu ka dhidido ee dhegtiisana u dhow dhegtiisa iyo yacnii qadaadkiisa meesha inta ka dhaxla oo uu ka dhidido ayb qoorta korkeeda ayuu markaa ayuu ka masaxay fasakata waa aamusay faqaala waxa uu yidhi man rabbu hada aljamal geelan ratigaani saaxibkiisii aawo liman hada aljamal geelaratigan yaa iska leh fa jaa'a fatan baa yimid nin dhallinyaraa oo min alansaari ansaarka ka mid ah faqaala waxa uu yidhi lii yaa rasuula allah aljamalu ratigu lii anaa iska leh anuu ii sugnaaday yaa rasuula allah qaala waxauu yidhi nebigaa falaa tattaqi illaaha miyaadan ilaahay ka cabsanaynin fii haadihi albahiimati xayawaankan ama xoolahan miyaadan ilaahay uga cabsanaynin allatii mallakaka allaahu alla uu ku milki siiyey iyaahaa iyada fa innahu shakaa ilaya waa ii soo cabtay annaka adiga tujiicuhu inaad baahinaysid oo aad yacni aadan cunto siinayno baahi aad ku ridaysid wa tud'ibuhu islamarkaana aad noojinaysid wa tud'ibuhu inaad noojinaysid oo rarka iyo aad aad ugu daalinaysid oo rafaadinaysid cunto fiicanna aadan siinaynin taas buu iiga kaa dacwooday ee marka wuxuu leeyahay ilaahay uga cabso bahaa'imtan ayb marka xayawaanka in la ilaaliyo alqiyaamu calaa addawaabi waalbahaa'im ayaa xadiidka laga qaadanayaa xayawaanka inay nebiga u dacwoodeen nebiguna uu fahmay ayb calayhi salaatu wassalaam oo xayawaankii marka inaan baahina loo dilin rarkana iyo culayskana aan laga badinin ayb oo aysan noqonin keliya wax in lagu shaqaysto oo la cuno un dheeftiisa ayb noocuu doonaya ama rati ha ahaado ama wax kale ha ahaado ayb ama faras ha ahaado ama dameer ha ahaado ama baqal ha ahaato ayb xayawaan sidiisana in la dhibo lama ogola ayb sidaas buu iiga kaa sheegtay buu yidhi marka diinka yani xayawaanka in la ixsaan sameeyo iyo diintu ay faraysaa walidaalika xadiidka ahaa xadiidkii dheeraa ee fadlulcilmi ka sheekaynayo tirmidi uu warinayey ee ahaa ina alcaalima layastakfiru lahu caalimku waxaa uu dembidhaaf weydiiye man fi samaawaati waalardi dhulka cirka waxa joogo xata alxiitaanu fi lbaxri wa xata alnamlatu fii juxriha mallayga badda ku jiro iyo quraanshada dadkeeda ku jirta iyo ayaa dembidhaaf u weydiiye ilaahay bay dembidhaaf u warsadaan ibnuulqayim miftaaxu daari sacaada wuxuu leeyahay macnaha laga wadaa waxay tahay ma sababka ay ugu dembi dhaaf dalbaan ninka caalimkaa wuxuu baraa dadka xuquuqda dadku ay ku leeyihiin xayawaanaadka iyo koonkao dhan ninka caalimka unbaa baraaya dadka xayawaanka xaqaasuu leeyahay kaas ka ilaali kaas yeel ayb quraanshadu sidaan wax walba yacni sidii loola dhaqmi lahaa diintii baa ka warrantay marka ninka dadka u sheegaayo ee yaqaano ama axaadiidta nebiga ama tafsiirkii ama yacnii akhrinayo yaa marka dadka u sheego xayawaanka marka faa'iidow ku qabaa marka ayb xayawaanku saabay marka iyaguna waa u abaalgudayaanoo ilaahay bay dambidhaaf u weydiinayaan ayb soo ma garaneen hadda waa kan marka xadiidkan qofka haddii uu maqlo waxaa laga yaabaa inuu ku camal falo wax badanoo uu samayn lahaa oo iska ilaaliyo ayb laakiin xayawaanka waxaad moodaa annaga xuquuq badanna inuusan badnala lahayn oo dadka wataahina marka ay dadka kuwa ugu diin fogaashada badanba inay wataan siiba dameeraha ayb oo uu yar yahay qof ilaalinaya yani dameerkaas xaqiisa ayb in uun markaas uun ay ka cabsanayaan maahane inay alla uga cabsadaan waa yartahay ayb waana waana biishaayo waa cunaayo intaas baa ilaahay ilaahay oo ka siiyaa gaaladii marka hadda waxay iska dhigeen iyagu marka inay xuquuqdii xayawaanaadku in ay ka yaqaanaan aaday uga hadlaan marka xuquuqulxayawaanaad huluwi ay ku sameeyeen laakiin ay huluwiga ay ku sameeyeen waxaa weeyaan waxay yidhahdeen lama qala kara geela lo-da ariga waxa dhan lama qala kara in la qasho oo yacni birta la saaro waa arxandarro ha layska dhaafo see la yeelaa ha la cuno qudaarta geedaha wax ka baxayo soo ma garan ayaantii dambe haddana waxaa soo baxeen kuwa iyaguna geedaha u qaylinaya xuquuqdooda ile geedkiina waxaa layidhi waa koraa waa noolyaha noolaha ka mid yaha bani aadamka ha dhintaa ku xigta markan in marka bani aadam dhinto geedna noolaada iyo xayawaan ay caqlin haada marka iyagu waxooda wax oo aan caqli gal ahayn way sharcan wa caqlan labadaba aan ku saxsanayn laakiin sharcigi wuxuu ku leeyahay haddaad qalanaysana si fiican u qalo haddaad raranaysa si fiican u raro xuquuqdiisiina ilaali xaggee lagu arkaa wax ka fiican qofka jaahilka marka markuu meelahaas inka tago uu maqlo dad waxaa jira xayawaanaadka xuquuqdooda u hadlo yaa wuxuu leeyahay annagana fiiri haddaan muslimiinnaha xuquuqdii dadkan ku tumannay dadkaasna waxay ilaalinayaan uu ku leeyahay xuquuq xayawaan xabadna ilaaliyaan iyaga xuquuqdii xayawaankay ilaaliyaan kii dadkiina waa ku tuntaan marka wahaas ma saxsan meeshaan jidaa laga dhiganaya geedaha laga gooyo kuwaa diidaya oo geedaha fuulfuulayo isku xirxiraayo geedaha geedkan intii la gooy lahay annaga aan dhimanay leeyahay yani caqli iyo sharci midna taas ma aha geedkan bani aadamkaa loo sameeyey inuu ku dheefsado jidkuna waxay ka mid tahay baahida joogtada oo bani aadamku u baahan yahay maxay tahay markaas qaala marka xayawaan wax badanaan axaadiid badan buu sheegi doonaa in arki doonaa qaala xadaثana cabdالlahi bn maslamة alqacnabiy can maliki can sumayin mawla abi bakrin can abi saalix الsamaan wadakwaan can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi baynamaa rajulu nin xilli nin yamshi ou soconayo biطariiqin jid ou marayo fashtadda calayhi alcatashu haraadkii iyo oonkii ayaa ku adkaaday oo ku darnaaday fawajada bi'ran ceel ayuu helay fanasala fiihaa ceelkiibuu u degay fa shariba waa cabay uma kharaja waa soo baxay fa idaa kalbun ay ayaa yalhatu haraahiraya ya'kulu wuxuu cunayaa fa idaa kalbun ay waaba isaga oo yalhatu haraahiraya ya'kulu ou cunayo ahara ciidda ou cunayo min alcadashi min ajli alcadash oon dartiis faqaala rajulu ninkii waxa uu yidhi laqad balaqa hada alkalba laqad balaqa haada alkalbu eygan wuxuu gaaray min alcadashi oonka dartiis midla aladii kii ayuu gaaray oo kale kaana balaqa bi aniga i gaaray fanasla albi'ra ceelkiibu u degay famala'a khufahu khufkiisiibuu buuxiyey biyo ka soo buuxiyey faamsakahu bifiihi afkiisiibuu ku soo qabtay xataa raqiya intuu ka soo koray xataa raqiya intuu ka soo koray ile gacmaha waa isticmaalayaa sababta uu afka ugu qabanayo qofka waxaa weeyaan wuxuu rabaa gacmihii inuu ku soo koro fasaqa alkalba eygii buu waraabiyey fashakara allaahu lahu ilaahay baa marka u abaalguday oo ninkaa ku shukriyey waa u abaalguday waay macnuhu ayb wax yar buu sameeyey wax weyn buu ugu abaalguday ilaahay asmaada allana waxaa ka mid a shakuur inuu yahay fashakara allaahu lahu waa u abaalguday alle faqafara lahu waa u dhaafay oo u dembi dhaafay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa inna lanaa fi lbahaa'imi xayawaanka ma waxaan ku leennahay la ajran ajar miyaan ku leennahay qaala nebigu waxau yidhi fii kulli daati kabidin beer mid u saaxiiboo kasto radbatin oo qoyan khuduubada marka waxaa weeyaan kinaaya can ilxayaat waxay sarbeeb ka tahay nolol beer kastoo qoyan yacni beer kastoo nool ajrun ayuu leeyahay ajar baa dhexdiisa oo ajar baa laga helaa xadiidkan marka alimaamu nawowi wuxuu yidhi cumuumkiisa waa makhsuus waa caamun makhsuus waa cumuum la takhsiisiyey waxaa laga reebayaa buu yidhi xayawaanka aan muxtaramka ahayn alxayawaanu hayru اlmuxtaram ee in la dilaba ay tahay kuwii nebigu uu yidhi ha la dilo dibqallooca iyo eyga faylagooyaha ah iyo dooliga iyo hamsun yuqtalna fi اlxilli wاlxaram kuwaas baa laga soo reebayaa yidhi waa kuwa kale marka kuwa la sheegaya ayb oo kuwa iyaga markaa wuxuu yidhi marka waa kuwa aan in la dilo aan marka xayawaan muctaraba maxaa la dhahaana waa mid kasta oo inaad disho aan lagu amrin w kii inaad disho aan lagu amrin waa muxtaram midkii inaad disho lagu amrayna waa hayru muxtaram kaas hadda inaad wax siisaa yani maahan waxaa la haleeshiinayaa bui marka cabbitaankana cuntada cuntana la siiyo maxaa yeeley min wujuuhi lixsaani ilayhi bay ka mid tahay ibnu tiin oo isagoo ka mida shuraaxda bukhaariga ibnu xajar wuxuu ka soo rarayaa ibnu tiin inuu yidhi laa yamtanicu ijraa'uhu calaa cumuumihi xadiidka in cumuumkiisa lagu dareeriyaa mumtanic ma aha yacnii marka wuxuu u jeedaa fayasqii waa waraabinaya hadduu ooman yahay uma yaqtulu markaa kadib uu dilayaa lianna umirnaa bian nuxsina alqitlata wanuhiina can ilmiflati wuxuu leeyahay inaan waxaa nala amray haddaan wax dilayna inaan habdilista aan wanaajinno xataa marka cumuumkiisa annagoo ku wadno oonka waa laga bixinayaa oo waa biyo waa la siinayaa markaasaa layska dilaa ayb maxaa yeele waa waa hee fiican oo loo dilayay noqonay markaas laakiin haddii la yahaa oon ha iskaga baktiyo dilna ha loogu daro ma fiicnay marse cumuumkiisaa lagu wadaabowle wax laga reebaya xadiidkan maaha ayb waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa mar haddii la yidhi fii kulli daati kabidin radbatin ajrun muslimka waaba min baabi owlaa waa ruux muslima haddaad nafta u celiso waa min baabi owlaa qof kaloo isaguna aan muslimba ahayn laakiin hadda xarbi iyo dagaal uunan idinka dhexayninoo dhulka iyo ciidda cunayana inaad inta wax siiso dacwadiina aayar aad marka siiso kaba fiicanba iyadanaayb ood sabab ugu noqoto islaamkiisa iyo nooleyntiisa ayb waxaasoo dhan marka waa xadiidka waa laga qaadanaya ayb waxaa kaloo xadiidka bacdi alculamaa ay ka qaateen eyg inuusan najaas ahayn laakiin si looga fahmi kara ma jiro waxay leeyihiin qofkiiba ugu soo qaaday qofkiisiiba wax ku cabay eyga ee inuu iska dhaqayaa dhici karta soomaa intuu ku siiyey in toddoba jeer la dhaqayaa dhaci karta ey inuu najaas yahay duhuuru inaa'i axadikum baa u deliila ilaa waalkuu xadafna kuma suurtoobo akbar yaa sabar midna wax keliya ku suurtoobayo marka oo daahirnimadiisa loo doonaayo waxay tahay in najaas laga suulinayo un bis wax yar in wax lagu dhaafi sacyi yaroo qof uu sameeyo in dembi badan loogaga dhaafi karo riwaayaadka qaar waxay tilmaameen xadiidkan naag zaaniyada ayay ahayd ayay leeyihiin oo zinaysa jirta laakiin muslim ahayd ayb zinadii iyo dembigeedii waa laga dhaafay laadila ka maqna oo jannada lagu geliyey marka shay yar ajarkiisu inuu badan karo ibnu xajarna wuxuu raaciyaa marka meeshaas fiihi fadlu اtafaquhi fi اddiin xadiidku wuxuu tusayaa in diinta la fahmo fadliga ay leedahay maxaa yeelay shay yar oo aad noloshaada wax weyn ku heli lahayd ayaa diinta ka barane caqliga laguma keeni karo waxaasweliba xadiidka ninka aan akhrisanin ma fahmayo wax fadlile iyo waxaan fadli lahayn ayb qaala xadaanaa moxamed ibnu lmuhanna marka markaa dadku qof inuu marka dadka muslimiinta gaar ahaan weliba uu dhaqaaleeyo ixsaan sameeyo aaday u fiican tahay isagana ajaray u tahay kala dhaqaalaynayana wanaagay u tahay diintiina wanaag iyo khayr bay u tahay dad waxaa jira iyagu marka axaadiidtan iyo dhan ka fahmaayo kooxdooda keliya laabis wixii islaamku ay lahaayeen yani aada qalbigooda uu ciriiri u yahay dayiq waay wixii islaamku uu lahaayo dhan ayuu wuxuu dejiyey koox ayb kuwaas unbuu hadduu wax bixinayo iyagoo wax siinayo hadduu arka marka iyadoo qof kale qof dad kale wax siinayo wuxuu leeyahy ninkan maxaad wax u siinaya isku caqiida ma nihnin baab kaleu meeshii soo dhex gelinayaan ayb ee ninkan haddaadan adigu ixsaan samaynin see diin u fahamsiinay marka ayb miyaan saajar laga helaynin hadduu muslim yahay imaam maalik wuxuu yidhi fayga muslimiinta yacnii fay ulmuslimiin waa maxay waa maalka gaalada dagaal la'aan dhib la'aan laga soo qaaday yaa iskale faygaas oo la siinayo muslimiintoo dhan raafidada marka laga reebo bis xaggee ka keentaa leer suuratulxashri lilfuqaraa'i almuhaajiriina iyo aayadda ku xigto waladiina tabawa'u daara iskale iyo waladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan nin kasta oo muslim ah oo saxaabada aan caynin ee ilaahay dembi dhaaf u weyddiiyo oo dhan maslaxada maalkaas masaalixulmuslimiin meel u yaallo waxbuu ku leeyahay yidhi imaam maalik raafidada laakiin ayagu wasfigii aan laga waayey rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina laga waayey ayag waa gaalaysiiyeen moogta ayb marka maxay ku tusee taas marmar haddii laakiin hadday kuu kale soo cuni waayaan yacni islaamkii guud iyo mukhaalafaadkii kale ee qofka aanu daa'irada islaamka uga baxaynin haddaynan kuu kala soocnayn waa dhibaatan qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanii moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can xamsata adabbiy qaala samictu anas bna maalikin baan maqlay qaala isagoo yidhi kunnaa idaa nasalnaa waxaanu ahayn haddii aan degno manzilan makaanu deg meel aan degayno laa nusabbixu salaad ma aanan geli jirinoo ma sunnaysa jirin xataa ama salaad ma aanan tuka jirinba xataa tuxalla inta laga furo arrixaalu rarka ilaa rarka laga daadiyo gaadiidka awr ayaa u raran moogtahay salaad intaan markaan meel degno salaad ma iska geli jirin ilaa aan horta rarka ka daadinno xayawaanka si dhabarkoodii iyo culayskii uga nasto oo xoogaa ay u nafisaan nafisaan ayb xadiidkanna marka wuxuu tusayaa xayawaanka in loo naxariiso dhowr jihaa marka saddexda xadiidna macaani waaweyn baa ku jirta eyga marka wax yar haddaan ku laabto eygu annagu dadkeenna aad bay ugu dhibban yihiin ayb ilaahayna in looga cabsadaa fiican eygu waa bahal xayawaanaadka ka mida najaas ha ahaado najaasatlcayn ha lahaado laakiin manaafic buu leeyahay oo yacni waa lagu ugaarsadaa arigaa lagu raacdaa xiraaso iyo beerihii buu ilaalinayaa iyo meelihii manaafic badan buu leeyahay eygu marka hadduusan ahayn mid dadka cuno maahan in la dhibo ayb oo uu noqdo yacni eygii xaggeenni wuxuu ka noqday meel uu istaaga mehelaayo ilmaha xaafadan baa tuuriyaynayaan xaafadda kale ou tagana kuwa kalea sii wado waa ku rafaadsan yahay marka dadka waaweyn laftirkooda uma naxayaan waxaana waxaad mooddaa tarbiyo waa hore soo qaldanta inay tahay oo dadkii waaweynaaye hore inay ka khaldanayd eygii marka waa kansaana ajar loogu helaa ayb biyo la siiyaa ninkan ajar uu ku helay ha la laayo yacni mar waa jirtay nebigu uu yidhi ou amray eeyihii in la dilo haddana waa la nasakhay eeyihii inaan la dilin oo aan waxba la yeelin oo hadduu baahan yahay ama yacni ooman yahay wax la siiyo najaastiisana adoo iska dhowrayo iska ilaalinayo marka ma ma ahan yacni shay diin a ma aha eeyga in la laayo diin ma ahan xaajar laga helayo kale u moodaan dadka qaarkood baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii taqliidi اlkhayli ummadda marka waxaa weeyaan bii-ada ay ku dhex jiraana saamayso maalikiyada nimankan la yidhaha eygu ayaguna madhabkoodaa waxuu qabaa eygu najaas inuusan ahayn waxa layskaga dhaqaana ay tahay tacabud maadaama ay sidaa qabaan ayakuna eeyaha waa la seexdaan guryahay u joogaan waa iska salsalaaxa maanta dhan eyga suudaanta iyo qolooyinkan ayaguna yacnii maqhrib alcarabi iyo jiraan eygii ayagu marka ma iska dhowraayaan najaasadiisii iyo waxbaa iskama ilaalina marka aaday eeyihii ugu dhaqan yihiin agtooda annaguna eeyihii waxaa waaye waa najaasnimadii inta dhaafsiinna xadkeedii ayaan waxaan gaarsiinay marka in tuuriyo oo lagu wado laakiin annaga waxna faray de madhabku najaas unbau sheegay meeshii lagu arko hala tuuriyeeyo jeebkeenna baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii taqliidi اlkhayli fardihii qoorxirkooda bil awtaari boqon in loogu qoorxiro watarku waa boqonka boqonay dhahaan af soomaaliya waxaa waaye marka qaansada xariga yacnii qoriga marka sidaa loo soo laabo labadeeda gees ayaa waxaa layskugu qabtaa xarig xariggaas boqonaa layaha watar watar ayaa carabi lagu yidhaha soomaaliyana boqonaa layaha wax kalean uga aqoonkuley ayb kaas marka fardihii marka watarkaas awtaartaas iyagu marka awtaartooda waxay ahaa jirtay jaahiliyada waxay yaqaaneen ratigu marka u baktiyo waxaan u jeedaa qaansada marka waxay ku samaysan jireen watarka waxay ka dhigan jireen ratiga fayshiisa ya xaji maa leedahay kaasay ka dhiga jireen nacam markay muddo ku dagaalamaan marka ay iska duqowdoo kale intay soo furaan ayay fardaha iyo awrta iyo ayay u xiri jireen iyagoo marka aaminsan isha inay ka ilaalinayso haddii sidaa la yeelo isha waa ka ilaalinay bay aaminsanaayeen tiibaa marka nebigu mfardihii marka ma lagu xiri karaa mase may middaas waad wax u baabaysanay قال xدثنا cبد الله بن مسلمة القاaنبي عن مالك عن cبد الله بن أبي بكر بن محمد بن cمر بن حزم عن عباad بن تميم أن أbا بشير الأنصاaري أخبره أنه kاna mعa رasuuل اللh صلى اه علي وسلم نبgu la jiray fيi bacضi أsفاarihi sفradiisa qaar ka mid ah qaala waxa uu yidhi faarsla rasuul الlahi صلى اه علي وسم nebigu wuxuu diray rasuulan erge qaala cabdاللahi بن أبي بكrin waxa uu yidhi xasibtu waxaan malaynaya أنhu qaala inuu yidhi wاnnaasu fii mabiitihim wاnnaasu dadkuna fii mabiitihim meeshii ay baryeen iyagoo markaa joogo inuu sidan yidhi ayb laa yubqayanna yaan lagu baaqi yeelin fii raqabati baciirin rati luquntiis qoortiisa yaan lagu baaqi yeelin oo lagu reebin qilaadatun yacni qoorxir min watarin boqon laga sameeyey qoorxir geedka boqonka laga sameeyey ayb fayshaasoo markay soo jareenoo muddo markay ku dagaalameen ay duqowday taqaansadii laga soo furo ratigii qoorta loogu xiro oo la yidhaha marka ishii iyo waxaasay ka ilaalinaysaa taas marka yaan owrtoo dhan ha laga furo ayb ila caqiida xumo waayo il waxa kaa celinaya adigu adkaarta ka qabsa subaxa galabta kuwa kale la jideeyaa kugu filan maanta dhan yacnii boqon aad meel ku xirto waxa kuu samaynaya male ayb walaa qilaadatun ayaan lagu reebin qoorxiroo dhan ayaan lagu reebin ayb walaa qilaadatun ayaan lagu reebin qoorxir ilaa qudicad ilaa haddii markaa ay lagu arkaa qudicad waa la jarayaa in hala gooyo qaala maalikun maalik waxau yidhi uraa waxaan malaynayaa anna daalika kaagaasi min ajli alcayn isha darteed inuu yahay midka marka il iyo wax lamida loo xirtay darteed in sidaa marka nebigu uu u reebay ayb awtaarta marka saddex nooc weeyaan ibnu xajar sida uu ibnuljawsi ka sheegay geela ayay u qoorxiri jireen awtaar alqisiyi qaansooyinka watarka boqonnada ay ka furaan ayay u xiri jireen lianlaa tusiibaha alcayn ilsaynan ugu dhicin bizacmihim waxaa la amray marka inay jaraan iclaaman bianna alawtaara laa taruddu min qadari illaahi shay-an waxaa markaa nebigu uga furay inuu dadka tuso qadarka alle wax celin karaa inaynan jirin koow qaybta labaad waxaa la yidhi annahyu can dalika lianlaa takhtaniqa daabba culamada qaar waxay yidhahan sababta waxay tahay haddii loo xiro daabadda waxaa laga yaabaa inay ku ceegsanto si aynan taa ugu dhicin baa loo reebay qowl baa isaguna sidaa dhahaya oo waxaa laga yaabaa inay geed intay ku marato luquntii marka ay ka ceegsanto qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay annahum kaanuu yucalliquuna fiiha alajraas waxaa loo reebay waxay tahay qoor xirka gambaleelay ku xiri jireen yacni koor ama yacnii shay bir oo markaa qalow qalow yidhaahdo ayay ku xiri jireen marka maadaama jaraskaas la diidaayo wixii saba wixii lagu xirayayna in laga reebo dadka saddexdaas tawjiih ayay sheegeen kan horaadna moodaa in oo ugu xoog badan yahay ayb baabu ikraami alkhayli fardaha maamuusitaankooda in la maamuuso wairtibaaihaa ayb darbiddeeda ama yacnii xiriddeeda oo yacni isticdaad isticdaadan liljihaad iyadoo jihaadka loogu diyaargaroobayo in fardaha la xirto waalmasxi calayhaa in la masaxo oo loo salsalaax ayb qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa hishaam bnu saciidin aalqaaniyu qaala akhbaranaa maxamed bnu lmuhaajir qaala xadaanii caqiil bni shabiib can abi wahbin aljushamiyi wa kaanat lahu suxbatun qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi irtabidu alkhayla fardaha xira oo diyaargaraysta wamsaxuu nawaasiyahaa fooddeedana masaxa wa acjaazahaa dabagilinteedana sintana ka masaxa aw qaala ama waxa uu yidhi akfaalahaa sinteeda masaxa oo sinta ka salsalaax oo isku macno waqalliduuha u qoor xira walaa tuqalliduuha alawtaara boqonna walaa tuqalliduuha ha u xirinina alawtaara boqonnada xadiidkan waa daciifoo caqiil ibni shabiib ayaa ku jira waana daciif majhuul waayo horaan u soo marnay ayb fardaha laakiin marka in la masaxo iyo nebiyullaahi sulaymaan baa isaga masaxay fadafiqa masxan bisuuqi wاlacnaaq id curida calayhi biاlcashiyi saafinaat اljiyaad faqaala inii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat biاlxijaab rudduuhaa calaya fadafiqa masxan bاsuuqi wاlacnaaq wuxuu u gudagalay marka inuu luqunta iyo kubabka iyo inuu u salsalaaxayo marka culamada qaarna waa laaye ahaan qaarna maya laysma lama laynaya fardaha farda maal lagu dheelaayo nebi ma samaynaya waxay yidhaahdeen ma laynine waa u waa salsalaaxay jacayl u qaba darteed iyo sida uu jihaadka u jeclaa nebiyullaahi sulaymaan aybbay ku tusaysaa baabun fii tacliiqi اlajraasi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tacliiqi اlajraasi gambaleellada ku xiritaankooda gambaleel in xayawaankii lagu xiro faraskii ama yani ratigii qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi can naaficin can saalimin can abi اljaraax mowla umi xabiiba magaciisa waxaa la yidhaahdaa zubayr waqiila aljaraax baa magaciisa la yidhaahdaana waa la yidhi oo man waafaqa ismuhu kunyata abiihi wa huwa maqbuulun akhraja xadiidahu abu daawuud wannasaa'iyu can ummi xabiibata can inabiy sal l slam qaal nebigu waxa uu yidhi laa tasxabu almalaa'ikatu malaa'igta ma raacdo rufqatan jamaaco fiiha jarasun dawan ama yacnii gambaleel ou la socdo rufqo marka ama dad jamaaco markaa gambaleel u ka dhex dhawaaqayo malaa'igtu lama socotoo ma raacdo malaa'igtan la sheegayana waa malaa'ikatu raxma ee xafadada ma ah xafadada yani waxaan ujeedaa kuwa oo waa laba iyaga xataa kuwana kuwana dembigii iyo waxa qofka uu geystay qoraan xafado kaloo iyaguna waxaa jirto qofkan sharti ka ilaalinayaan way kaalmaynayaan ayb wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wayursilu calaykum xafada markii mowd kuu imaado unbay kaa leexanaan qadarkii ilaa ma dhifi karaan hadda marka kuwa loo jeedo waa kuwa dabcan qofka wanaaggana faro oo wanaagga ugu kaalmeeyo oo ilaaliyo kuwaas iyo raxmadda kuwaasaa ka dheeraanaya ibnu xibbaan isaga xadiidkan iyo xadiidka kale suurada iyo malaa'igtu ma gelayso guri musawir oo ku jira iyo nebigay gaar ku ahayd uu leeyahay waxaa laga hadlayana waa waxyiga maadaama nebiga loo waxyoonayo isagoo jaraskii ka dabaqaylinaya iyo malagii u waxyoonayo uma imaanaya isoo xalagaas eyguna saasoo kale waa yidhi laakiin waa ta'wiilaadkiisa hariibka ah ayb xadiidku waa caam marka inaan marka jaraska iyo gambaleelka iyo aan loo baahnayn sababtana waxaa weeyaan liannahu waxaa ku jira tashabuh binnasaara nasaarada ayaa marka tashabuhoodaa ku jira iyaga kiniisadahoodaa gambaleelka laga yeeriyaa marka waa in laga dheeraado ya waxaa hay jazaak allah khayr iskoolada gambaleelada in la isticmaalayo in layska dhaafo wax kale in lagu bedelo intay iyagu inta fakeraan inay wax kale u bedelaan gambaleelkan marka qalow qalow laga seenaayo waa kii kiniisadii oo kale nasaarada marka naaquus le waa la reebay lama ogola iyo guryaha qaarkood meelaba gambaleelada iyo lagu sameeyo kale iyo inaan saas la yeelin oo man wax kale la yeelo baabuurtan gaadiidkan oo iscaafka ay ku magacaabaan ambalaasta iyana iyada laftirkeeda waxaan ka yeerayay yani gambaleelka sidii gambaleelkaoo kale ah in la bedelo wax kale lagu bedelo sheekh ilalbani mar wuxuu yidhi waxaa igu soo dhacday uu yidhi aar aaaarta qaarna aan ku arkay altakbiiru cinda alfazac argagaxa markuu jiro oo kale allah in la takbiirsadaa la sunneeyaa marka iscaafiyadan waddamada muslimiintu inay saas u bedelaana ila fiican ayb oo makarofoonno waaweyn intay ku rakibaan allahu akbartaas un ha dhahaan hadday dareemaan marka allahu akbarta haddii waxaan awalba waa wax oo waxay ahaayeen un dadku waa la fahamsiiyey waxaan hadda laftirkeeda waa la fahamsiiyi karaa ummadda dadka xukuma waxbaa fahamsiiyi karaan annaasu calaa diini muluukihim laakiin haddii laysdhex geliyo annaga mushkiladana haysata waxay tahay noloshii iyo waxaa laysdhexgeliyey ayb noloshii iyo waxaa laysdhexgeliyey shaqadii gaalada ayay diintii gaalada diyaarad haddii la raacayo haddii la yidhaha war naaguhu ha is asturaan naagii aysa raacin ila safar biduuni maxram waayee niman ha laga dhigo muustikadaan la daarayo inta layska dhaafo aadaabta safarka ee ha la akhriyo waa la yeeli karaa diyaaradda haya akhrinma ku dhahaysa iyadan sooma haya akhrinna iyada kumale waa lagu salay karaa qaab islaam laakiin markaad tiraadid bayaaku waxaa laga yaabaa nin marka dadka muslimiinta unbaa ku qabsanaya waxay ku leeyihin adiga waxaana ka hadlaysa haddaad gaalka nacab tahay maxaa u raacay diyaaraddaana kuleeda wax aan shaqo isku lahayn wa gaalka diyaaraddan ani bilaash ma igu siiye waa ka gatayeen lacagna waa ku raacdeen iyadaa yani maxay keenaytaas maxay macnoo keenaysaa middaa marka marka waxay rabaan marka maadaama gaalku uu sameeyo diyaarad la raacayo in la gaaloobo marka wax aad u foolxuma dad mararka qaarkood waxaa arkaya dad diin akhriyo saas ku dhahayo kaas marka diinka u akhrinaa iyo waxa uu fahmay maxay tahay marka hadduu intaa ka jooga diin waxyaabahaas marka in layska ilaaliyo lana islaameeyo waxaan oo islaamka lagu saleeyo shaygan ayb haddii adiga raadiyo oo gaalka soo sameeyey inaad muustika ku dhegaysto qasab meana wax kale u adeegsan kartaa sooma laakiin haddaad tiraa gaalaa sameeyey maadaama sar uu sameeyey waa in muustikadiisana la raaco waxaa way diin la'aanaa marka kugu dhacayso daasaa ku socota haa aa ku jira basax jazaaka allahu khayra taleefannadan laftirkooda muustikada iyo heesaha iyo gambaleeladan kiniisadaha iyo qofku inuu ka bixiyo waay war waa qofka hadduu muslim yahay inuu waxaan telefoonkana isticmaal laakiin wax un markaas adiga kugu baraarujiyo un ka u samayso oon dembi lahayn ayb adu inaad ka dhigata maaha yacnii inaad wax walba ugu raacda ma aha qال xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زhayr qال xdثna سhayل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرaةa qاaل qاala رasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم laa تaصxب المalaaئkaةu malaa'igta ma raacayso lama saaxiibto rufqaةan safar فيiha kalbu ow jarasun ey iyo gambaleel uu dhexdooda yahay qاala xadثna mحamed بن rاafic qاala xadثna أbu bكr بن أbي uways whuwa cabdالxamiid ibn cabdillaahi bn uways ayaa laydhaha alasbaxiyu iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can ilcalaa bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaala fi ljaras nebigu waxa uu ka yidhi gambaleelka mizmaaru shayaan shaydaanka muustikadiisa haydaanka sawtkiisa mizmaaru shayaan yacni sawtu shayaan oo gambaleelku waa shaydaan sawtkiisa shaydaan sawtkiisa inaad masaajid soo gelisa ma fiicno shaydaan sawtkiisa inaad gurigaaga dhigata ma aha waa kaa masalada kaleo iyadana mas'alo kalaa jirto sheekh ilalbani uu baraarujiyey iyadana saacadaha masaajidda ku jira waayahan dambe male taas anugu ma ku arko waayahan dambe waa laga rooyay laakiin waayihii hore waxaan arki jirnay berigii masaajidda ay bilaawa ku ahaayeen saacadda marka saansay ugu wareeganayso u wareeganayso saacadda markay buuxsanto gambaleelkii kiniisadayba ku dhawaaqeen ayb ma garan taas marka waxaa weeyaan wuxuu yidhi beri wakhtiyada ka mida ayaan dhulkan sacuudiga masaajidaan soo galay uu yidhi saacaddaas waxaasaa ka yeedhi markaasaa waxaan idhiiri ninkii meesha joogay war waxaan saan waayo waa xaaraan wixii baan ka dhaadhiciyey yidhi waayahay yidhi bahashaan bedel yidhi saanka bedel lama bedeli karo yidhi bahashaan layskama tuuri kara maxaan samaynaa markaasuu wuxuu yidhi anaa farsamadeeda aqaano lanna sheekh ilalbani wuxuu ahaa nin saacadaha sameeyo aad u yaqaano ah anaa aqaano yidhi codkaanan ka baabi'inaa saacadduna waa kuu shaqaynayo iska dhaafninkii marka wuxuu yidhi waa baqay dadka malaha guddi masaajidka iyo dadka masaajidka maamo waxbuu ka cabsana ama wuxuu isiiramuu kaaga cayaaraan marka dadka wax unba isaga jira wixii iyadoo la bedeli kara haddaan la bedelaynin waa dhibaatan saacadaha marka masaajidda ugu daran masaajidkii oo gambaleelkii kiniisadda u ka dhex dhawaaqay qaruub jiddow aad wuxuu ugu dadaali jiray marka isagu sheekha sheekh ilalbani sunnada xaggeeda maiil ma lahayn zamankan wuxuu yidhi yani tiyadan dambe wuxuu sameeyey qaamuusulbidac wax uu ku magacaabay waxaan u malaynaya in la dabciyey hadda kitaab ahaan in loo daaba wuxuu sheegay marka suuqaas iyo markaan socdo waxyaabo bidaca markaan arko oo taxqiiqeedana aan helo warqad yaraan intaan ku qorto ayaan sanduuq aan ugu talagalay aan ku ridi jiray ayaan markii la joogo sanduuqii buu soo rogaya waa akhrinayaa marka bidcooyinkii buu marka akhrinaya marka waa wax aad u cajiib badan waay maxaa yeelay yani waxay ku tusaa himmadiisa iyo sida uu wax u qorayo wax kasto inaynan ka dhumin ayuu dabdinaya waa kaa dhumayan haddaadan qorina ayb marka wuxuu yidhi mizmaaru shayaan weeyaan muustikada kaba daran baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii rukuubi اljallaalati ratiga xaarka cuno ama saxarada cunaya koritaankiisa wax ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay yani waxaa weeyaan ratiga najaasta cuno oo najaasta yani markaa calafsado ayb inuu najaasta cunana waxaa lagu waxaa laga fiirinayaa quudka isaga oo cuno haalibkiisaa la fiirinaya hal mar iyo laba mar maaha wax la fiirinaya waxa ka haalib ah hadday noqdaan sidaas bixaysu yacni markaa najaastuba ay ama hilibkiisa ama caanihiisa ama isagaba korkiisa iyo ay ka daahirayso kaas weeyaan marka jallaala midaasaa leedaha qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaarif can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaal nahaa nebigu wuxuu reebay can rukuubi اljallaalati uu reebay neefka najaasta cuno in la fuulo qaala xadaanaa axmed bnu abi surayj alraaziyu qaala ahbaranii cabdullaahi bnu اljahm qال xadaثna cmru yعni بn abi qays can أyuba الskhtiyaaniي can naafici can ibni cumara qaal nahaa rasuulu الlahi salى الlah عalيه alي wslam nebigu wuxuu reebay can اljallaalati neefka saxrada cuno fi اlibili geela dhexdiisa an yurkaba calayha in la koro oo la fuulo ayb hilibkana in la cuno caanaha la cabana waa reebay karaaha ku jirtaayb tarjamadii baabku marka waa iswaafaqayan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yusamii daabatahu daabaddiisii magac u bixinayo daabadda in magac loo baxo neefkaaga aada leedahay ama aada koraysid oo gaadiidka ka dhiganaysa magac ma loo bixin karaa qaala xadaanaa hanaad bnu sariy can abilaxwas can abi isxaaq wahuwa sabiiciyu can camri bni maymuun can mucaadin qaal kuntu ridfa nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga fangalkiisa ayaan ahaa calaa ximaarin dameer yuqaalu lahu la yidhaahdo cufayr dameer cufayr magaciisa la yidhaahdo ayaa nebiga la saarnaa xagga dambe aan kala saarnaa alcafratu waxaa weeyaan xumratun yukhaaliduhaa bayaadun guduud hoogaa caddaanana leh marka dameerku marka dameer guduud caddaan oo ku jira leh buu ahaa wa huwa tasciiru acfar acfar oo la tasciiriyey oo waxay ka saareen marka binaa'u aslihi ayay ka bixiyeen markaasay cufayr yidhaahdeen aswad sida ay tasqiir uga dhigeen suweyd oo kale dameerkan marka nebigu magacaan leh ayuu lahaa mucaadna kanuu la saaraa dameer kalaa jira marka nebigu isaguna uu lahaayo yacfuur la dhihi jiray isaguna ayb cabdulquduus ibni cabduus ayaa isagu waxa uu yidhi waa hal dameer yacfuurka iyo cufayr waa isku mid ibnulqayimna qowlkaabuu xoogeeyey laakiin sawaab sidaa ma ahano dimyaaqi cabdulmu'min ibnu khalaf addimyaaqi ayaa radiyey oo waxa uu yidhi cufayr muqawqis ayaa nebiga u soo hadiyeeyey yacfuurna waxaa u soo hadiyeeyey farwatu bnu camrin laba dameerayba kala ahaayeen waqiila bilcagsina waa la yidhi ayb kutubta shamaa'ilkaa laga bartaa marka kutubu shamaa'ila nebiga daabadiisa iyo xayawaanka oolaha magacyadooda iyo kuwaasaa laga bartaa cadbaa hashiisa waxaa la dhihi jiray alcadbaa mid kale waxaa la dhihi jiray alqaswaa dagaalkii sulxulxudaybiya waatay dhaheen markay yidhaahdeen xal xal oo ay kici weysay waa tii ay markaa yidhaahdeen nebigu uu yidhi maa khala'at alqaswaa walaakin xabasahaa xaabisu ulfiil iyada ma aynan noogine waxaa celiyey maroodiga allihii celiyey baa celiyey iyadana dameerada marka waa kuwaana cufayr iyo yacfuur iyo wahaakadan kutubtaa shamaa'ilka laga bartaa aadayna muhiim u tahay culummada yacnii marka daabooyinkii rasuulka iyo waxyaabo fara badan bay kutub gaara u alifeen marka in loo bixi karo waxmuu kuu dhiga isaga xadiidkan wuxuu leeyahay kelmadda yani cufayrka shaad amuu leeyahay eeri ya wadikru lximaari shaadun muu yidhi bukhaariguu ku sugan yahay soo dikrulximaar maya marka waana ibnu xajarna waxba kama uusan sheegin marka shuduudkaas ma io cadda wejkiisa xadiidka marka bukhaari isagu sidaanu ugu qoran yahay waana sanadkan abilaxwas laga bilaabo ilaa inta kale ayb daabadda marka in magac loo bixin karo ayuu deliil u yahay marka xayawaanka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nidaa'i dhawaaqa cinda anafiiri marka la baxayo la kacayo jihaadka loo kacayo lagu dhawaaqo yaa khaylallaahi irkabi ey yaa fursaana khaylillaahi fardihii ilaahay kuwii saarnaayo irkabi ama yaa khaylallaahi fardihii allahi irkabi ayb kor ayb oo cadowgii markaa u kor sidaa inay tahay ayb ama in markaa mudaaf loo qadaro layidhaha yaa fursaana khaylillaahi ilaahay fardihiisa kuwii yacni saarnaayo irkabi yani kora fuula ayb sidaa marka in cinda nafiir in sidaas la yidhaahdo hadalkan marka allahu aclam siirada kolley waxay sheegaan sacdu bnu abi waqaas inuu sidaas sidaan uu yidhi yaa khaylallaahi irkabi wa yaa caduw allaahi ihzami yaa khayl allaahi irkabi wayaa caduw allaahi ihzami laakiin xadiidka uu ku dhigay baabku isagu ma aha yani ayb waa xadiid aad daciif u ah qaala xadaanaa moxamed bnu daawuud bni sufyaan qaala xadaanii yaxya bnu xasaan wahuwa tiniisiyu wahada iqat qaala akhbaranaa sulaymaan bnu muusa abu daawuud sulaymaan bnu muusa azuhriyu abu daawuud alkuufiyu fiihi liin dacfi baa ku jira ayb qaala xadaanaa jacfar bnu sacd bni samurata bni jundubin ayb wahuwa alfazaariy laysa bilqawiy akhraja xadiidahu abu daawuud qaala xadaanii qubayb bnu sulaymaan wahuwa majhuulun can abiihi sulaymaana bna samura isaga waa maqbuul marka sulaymaankan can samurata bni jundubin marka xadiidkan dhowr daciif sulaymaan bnu muusa oo daciifa jacfarkan oo laysa bilqawiyi la yidhi khubayb oo majhuul ah sulaymaan bnu samura oo asaga laftirkiisa jahaalada aan ka fogaynoo maqbuul la yidhi aad u daciif wey can samurata bni jundubin qaala ama bacdu faina الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga samaa khaylanaa fardaheenna wuxuu ku magacaabay khaylallaahi ilaahay fardihiisa idaa fasicnaa kolka aan argagaxno saas ku magacaabaya ayb wa kaana rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuxuu aa yamurunaa inuuna faraya idaa fasicnaa haddaan argagaxno ayb markaan intaan cadow iyo wax la dareemo la argagaxo la kacaayo wuxuuna amri jiray nebiga biljamaacati midnimo wasabri sabr wasakiinati xasilooni sidaa buuna amri jiray cinda alfasac waidaa qaatalnaa iyo markaan dagaalamayno baabu nahyi can lacni اlbahiimati bahiimadii lacnadeeda in xoolihii la lacnado cidda la nacay caddaynteedii baabi ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusaynin ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa fii safarin safar fasamica lacnatan lacnad ayuu maqlay faqaala waxau yidhi maa haadihi tani waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi fulaanatu tan waa heblaayo lacanat raaxilatahaa gaadiidkeedii bay lacnaday faqaala الnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi dacuu canhaa ka dejiye wax saaran fainahaa malcuunatun waa mid la lacnaday fawadacuu canhaa way ka dejiyeen alaabtii qaala cumraanu cumraan waxa uu yidhi fakaannii waxaad ma moodaa anduru inaan fiirinayo ilayhaa daabadda xaggeeda naaqatan xaal ay tahay warqaa'a fakaannii waxaad moodaa anduru ilayhaa inaan eegayo iyada xaggeeda naaqatan yani hal inaan warqaa'a oo markaa yani midabkeedu uu dambas midab dambaseed uu yahay midabka dambaska oo kale iyadoo yani midabkeedu uu yahay ayaad mooddaa inaan eegayon feerinayaba xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya inaan xoolaha la lacnadin neefkan marka la lacnaday nebigu muxuu uga dejiyey alaabta oo uu yidhi waa la lacnaday waxaa laga wadaa naxariista alla waaba laga dheereeyeyba neefkan neefku muxuu galabsaday isaga macnuhu sidaas ma ah waxaa laga wadaa marka fa innahaa malcuunatun mid qofkeedii ay lacnaday qofkii iska lahaa ayaa lacnad ku tuuray mar hadduu lacnad ku tuurayna maxaa loo sii daayey marka waxaa loo sii daayey neef qofkani ou lacnaday zajri iyo canaan iyo mar dambe si aynan uga dhicin ayuu nebiga wuxuu yidhi neefkaa mar dambe inaan la raraannin ayuu amray marka ninkii iska lahaa neefkiisii isagoo arkayo ee uusanna rara karin ama uunan aadi karin waa zajriyay u tahay iyo cuquubow marka neefka maahane qofkaa lagu ciqaabayay oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam qofka sidaa xayawaanka u lacnaday ayuu nebigu ku ciqaabay arrintan iyadan ayb maaha neefku inaan naxariis allaba gaaraynin ma aha ayb walidaalika marka waxaa laga qaadanaya lacnada inaan la badinin ayb dadkan marka ilmaha ay dhaleen dhahaya lacnadii kugu dhacday ayb aaday u daran tahay marka xoolihii haddii aan lagu dheefsanaynin cunug aad lacnaday maxaa ku dheefsanay marka ayb in aad layskaga ilaaliyo baabun fi taxriishi bayna albahaa'im bahaa'imtii iyo xayawaankii in laysku diro waxa ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala akhbaranaa yaxya bnu aadam can qudbata bni cabdilcasiis ibni siyaahin ayb huwa saduuqun akraju xadiidahu muslim alarbaca ayb can ilacmash can abi yaxya alqataat abu yaxya alqataat ismuhu zaadaan ayaa la yidhaahdaa waqiila diinaar waqiila muslim waqiila hayru dalika wa huwa layinu lxadiid layinu اlxadiid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi اladab اlmufrad waabu daawuud wاtirmidiy wabnu maaja can mujaahidin can ibni cabaasin qaala nahaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can اtaxriishi bayna albahaa'im xoolihii in laysku diro xoolaha in laysku diro ayuu nebigu reebay oo isku duufaano marka ay isdagaalaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuu reebay baabun fii wasli dawaabbi xoolihii in la sumadeeyo waxa ku soo arooray xukunka caddayntiisii u baab yahay xoolihii marka in la sumadeeyo sumad loo yeelo qال xadثna xفs بن cmر qال xadثna شhucبة can هiشhاaم بن زayd can أنس بن mالك qاal أتytu النaبiya slى الlaه عليه لي وsلم nebigaan u imid biahin lii maca ahin lii walaal aan lahaa isagoo ila socdo wulida la dhalay xiina wulida markii la dhalay liyuxanikahu si ugu taxniikiyo taxniiga marka waxaa weeyaan timir in inta lasoo qaado loo nebigu u calalina markaa ayaa dhanxanagiisa ayaa sidaa loo marmarinaya dhanxanagaa laga marmarinaa korkiisa ayb faidaa huwa nebigu waaba isagoo waxaan arkay fii mirbadin xerada geela ku jiro mirbad meesha timirta lagu qallajiyana waa la dhaha xerada geelana waa la yidhaahaa yasimu hanaman ari ari markaa uu sumadaynaayo marka arigiina in xeradaa la keenayaa laga yaabaa oo marka nebigu geela iyo arigaba uu suntaayey laakiin markii anas ibnu maalik uu imaanayey ariga sumadayntiisuu ku jiray suunka axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi fii aadaaniha dhagaha inay ka suultaayo marka waxaa bannaan isagoo neefka meelna laga gooynin xoogaa dab yar inta lagu dhajiyo markaa yani dhegta ama meelo korkiisa kale ka mid in laga sumadayo waana qowluljumhuur waa inay waa bannaan tahay taas marka wejiga in laga sumadeeyo laakiin xadiidka soo socdo waa reebay wejiga waa la diiday inta kale waa la ogolyahay haddaanu neefka ku dhibaatooninoo markaa usan dhimasho ama waxa nooc aanu ku gaaraynin ayb xadiidkan marka taasuu daliil u yahay waxaa kaloo laga qaadanaya dheguhu inaynan wejiga ka mid ahayn marka ile nebigu wejiga in laga sumadeeyey waa reebay isagayna dhegihii buu ka sumadeeyey marka dheguhu waa inaysan wejiga ka mid ahayn mar ayb baabu nahyi can ilwasmi baabu nahyi can ilwasmi sumadaynta iska reebidda layska reebay caddaynteedii u baabyahay filwajhi wejiga la sumadeeyo wadarbi iyo garaacis filwajhi wejiga qofka laga garaaco ama xayawaanka qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can abi zubayr can jaabirin ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga mura calayhi biximaarin dameer ayaa lala soo maray qad uusima fii wajhihi wejigiisa laga sumadeeyey faqaala waxa uu yidhi amaa balagakum miyounan idin soo gaarin annii qad lacantu inaan lacnaday man wasama albahiimata xoolaha qofkii sumadeeya fii wajhihaa wejiga qofka ka sumadeeya ow darabahaa ama garaaco fii wajhihaa wejiga ka garaaco fanahaa can daalika markaa nebigu waa reebay arrintaa xoolaha marka in la sumadeeya wejiga laga sunto ama laga garaaco nebigu waa reebay fanahaa can daalika arrintaa marka rasuulka waa reebay sumadayntu marka waa bannaan tahay haddaysan wejiga ahayn hadday wejiga tahayna waa xaaraan labadaa marka xadiid sidaasuu ku kala keenay wbilah towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wcala alih sab slm